xildhibaan deegsayaashu ugu horsantoon inaan kuweydiiya waxaay tahay bal nooga waran xaaladda nabadgelyahaan ee wadanka maadaama aad ku jirtaan golaha aad ka mid tahay xildhibaanada golaha guurtida oo inta badan maxaan idhahdaa ay muhiimadoodu tahay nabadaynta beelaha somalilan iyo wixii dhibaataya dhaca xalintooda arrimahaas halkay marayaan ilaa hadda arrimahaasi waxay marayaan boqolkiiba boqol halkii ugu wanaagsan bay marayaan adduunka lagama waayo wax dhaca laakiin waxaa dhaca sidee loo xalilay baa laydhahaa ama siday ku dhammaadeen ama siday noqdeen waad arkaysaa iminka tan ugu meyd maxaa ugu dambeeyey tan kaa la sii sida buu yidhi iminka tii ugu dambaysay xaaji saalax ka dhacday xalayto waxaa laynoogu soo bushaareeyey in gacanku dhigihii la qabtay kuwii kalena qaarna la qabtay qaarna lagu daba jiro kuwii ku taageerayey wax alla wixii waddankeenna wax dhaca lama waayo laakiin wixii dhaca isla markiiba waxaynu ku guulaysanaa inaynu ka midho dhalino oo aynu ka guungaadhno marka iminka somalilan intii ay soo socotay halkii ugu fiicnayd maraysaa nabadgelyadeedu meel boqolkiiba boqol bay maraysaa haddii ba siyaasadeedu meel wanaagsan bay maraysaa adigaa arkayo wadooyinkeennii shaaracyadii ayaynu iminka ku dhex jiraa oo waddadii berbere iyo hargeysa maanta waa laami ishaysata oo aan meel gorgoryo meel daldaloosho soo lahayn tii booraba iyo tii hargeysa waa la mid haddii beedmaayo tii ceergaaba gacanta lagu hayaa tii salaxda iyo halkan haddii beedmaayo guxaya xuduud tegaysa u baxaysay waxay maraysaa bankii bay maraysaa iminka wadooyinkii tii dowga caddada waqooyi waa la mid waxa weeye tii jabuuti waa la wadaa waxa weeye iminka wadooyinkii baynu ku dhex jiraa sida iminka wax u wadaan waad arkaysaa qalabka la keenay waad arkaysaa waxaan leeyahay dee dowlad dowladaha caalamka la tartamaysa baynu iminka u egnahay ilaahay waxaa inoogu sii wada halkaa aad aad baa